لننطلق إلى العلا لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أولا من أولا
لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa isniin taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay lixda bisha sagaalaad ee ramadaan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkii aad wada sugayseen ee tartanaqooneedka andalus bisha barakaysan ee ramadaan sannadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri xalay barnaamijku waxaad ku dhegaysateen tartan kale oo xiise badan oo dhex maray shanta majmuuco ee ku jira gruubka ba caawas waxaa la filayaa tartan aan ka dhicin midkaasi waa habeen kale oo loo ballansan yahay habeen ay mar kale loolami doonaan islamarkaana ay ku loolami doonaan miiskii mikrofoonka idaacadda andalus lixda majmuuco ee ku jira gruubka alif mid walbana uu doonayo inuu tartan xiise badan soo bandhigo tartan aqooneedka sannadkan oo ay iska kaashadeen diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta iyo andalus oo tabinaysa mar kale soo dhowaada dhegaystayaal tartankan wuxuu dhex marayaa kow iyo tobanka majmuuco oo ka kala socda wilayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا
فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هيا إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما waa hagaag dhegaystayaal caawa waxaa miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga ee andalus ku tartami doona insha allahu tacaala lixda majmuuco ee ku jira gruubka alif oo aan filayo inay diyaar garoobeen goordhow ayaan u baaqi doonnaa insha allahu tacaala balse waxaan ka horumarin doonnaa qadar wargelin ah waxaan soo dhoweynayaa abuu ibraahim waa mahadsantahay bashiirow intaynaan su-aalaha inoo bilaabin waxaan rabay inaan waxoogaa wargelina ka horreysiino maanta guddida waxaa soo gaaray ilaa iyo saddex baxthi oo ay soo dirsadeen saddex majmuuco oo kala duwan kuwaas oo dalbaday amba codsaday in su-aalo laga qalday dib baxhigooda loogu fiiriyo majmuucaadkaasi baxhiga soo dirsaday waxay ka kala socdeen ilaa iyo saddex wilaaye matalayeen shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose jubbada dhexe cafwan jubbada dhexe insha allahu tacaala guddida ayaa baxhigoodaasi ka fadhiisan doona waxaana aynu la soconnaa in dee guddida sidii hore ay ka ballaaran tahay inay wakhti qaadatana waa laga yaabaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda ayaa toos loo gudageli doonaa wixii uga soo baxa insha allahu tacaala aad buu umahadsan yahay abuu ibraahim ayuu kaasi ahaa oo inoogu wargelinayay baxdiga xagga tartamayaasha ka yimid insha allahu tacaala goordhow waxaan eegi doonaa majmuucaadka lixda ah ee caawa ka qaybgelaya barnaamijka kuwaas oo kale ah gedo galgaduud jubbada hoose shabeellada hoose bakool iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug نقتدي بها مشاعلا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا تكسروا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تتبع
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa horteeda yaala lixda warqad oo ay ku qoran yihiin magacyada lixda majmuuco ee ka socda wilaayaadka islaamiga waxaan eegi doonnaa majmuucada caawa lagu daafuri doono barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus warqadda ugu horreysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo لننطلق إلى العلا إلى العلا لنبتدئ من أولا من
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena ayaa toos u gudagelaynaa markan waxaa qadka ku jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada
asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal waan dhowna haye majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo caawa idinka ayaa nasiib u yeesheen barnaamij kale idinku daafur insha allah nambarada kow ilaa lix midka qabsada lambarka afaraad iyo barnaamijka nambarka afraad ee barnaamijka mucaad ee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
haye waxaad qabsateen lambarka afraad ee barnaamijka waxaana tihiin majmuucada koowaad ee barnaamijka caawa nasiibka u yeelata in lagu daafuro lambarka afraadna waxaa ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay qaala shaykhu abuuyaxya alliibi taqabalahu allah faqad tasharafat qaafilatu shuhadaa'i almucaasiratu bindimaami asadin min usuudi alislaami wa calamin min aclaami aljihaadi faman yacniihi qaala shaykhu abuuyaxya alliibi taqabalahu allah faqad tasharafat qaafilatu shuhadaa'i almucaasiratu bindimaami asadin min usuudi alislaami wa calamin min aclaami aljihaadi faman yacniihi waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta
asalaamu calaykum wacalaykum assalam waraxmatullahi barakaatu waa mustafa abuyaziid
mar kale ku celiya mustafa abuyaziid
haddaba majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo su-aashii la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahay su-aashoodii koowaad ee ka imanaysay dhanka aljihaad almucaasir waxaa la weydiiyey sheekh abuuyaxya liibey wuxuu yihi taqabalahu allah faqad tasharafat qaafilatu shuhadaa almucaasira biindimaami asad min usuudi alislaam wa calamin min aclaami aljihaad yuu uga jeedaa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay barnaamijka ku daahfurtay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada xigta ee barnaamijka ka qaybgelaysa warqadda gacanteeda ku soo dhacdayna waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri oo diyaarintiisa iska kaashadeen makaatiibta daacwada iyo tacliinta andalusna waa ay tabinaysaa markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa dhowna haye majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah waa midka ugu dambeeya lix nambarka lixaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan haye mucaad majmuucada tartamayaasha galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud mar kale sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu si fiican haye waxaad qabsateen lambarkii lixaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa hiya almadiinatu allatii asbaxa aljihaadu fiiha farda caynin cinda suquudihaa biyadi alkufaari kama qaala sheekh cabdalla casaam fii bacdi kutubihi maa hiya almadiinatu allatii asbaxa aljihaadu fiiha farda caynin cinda suquudihaa biyadi alkufaari kamaa qaala sheekh cabdalla casaam fii bacdi kutubihi waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada jawaabtu waa ciraaq alfalluuja
mar kale ku celiya
madiinat alfalluuja
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سامقات باللباء دارنا والشعر فيها لننطلق إلى العلا إلى العلا
waa hagaag dhegaystayaal haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen saxi qarad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaad almucaasir waxaa la weydiiyey magaaladii jihaadku uu noqday farda caynin cinda suquudihaa biyadi lkufaar sida uu qoray sheekh cabdalla casaam fii bacdi kutubihi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee caawa ka qaybgelaysa warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug إلى العلا لنهدي دوما أولا لمطلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فينشر معارف waa hagaag markanna waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowna majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah lambarka saddexaad ee barnaamijka nambarka saddexaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga mudug sidee noo maqashaan si fiican si fiican iyo waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa hiya ashafratu allatii istakhdamaha muxamed cada litaxdiidi waqt camaliyat ixdaa cashar sebtembar kamaa fi shadaraat maa hiya ashafratu allatii istakhdamaha moxamed cada litaxdiidi waqti camaliyat ixdaa cashar sebtembar kamaa fi shadaraat waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
الفاء والقاف
mar kale ku celiya
الفاء والقاف
haye الفاء والقاف أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا به haddaba dhegaystayaal su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaad almucaasir waxaa la weydiiyey afgaradkii uu isticmaalay maxamed cada litaxdiidi waqti camaliyati ixdaa cashar sebtembar koob iyo tobankii sebtembar howlgalkii dhacay ee weynaa afgaradkii sida ku sugan shadaraadka kitaabka shadaraadka la yidhaahdo jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markana waxaan eegi doonnaa warqadda afraad ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool
هينشروا معارفا هينشروا فضائلا waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دينا haye majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool nambarada kow ilaa iyo lix midka qabsada نمبر كويات برنامج nambarka koowaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبتي عن haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay masmu shahiidi alladii qaalat xarakatu shabaabi canhu fii bayaanin lahaa haadaa huwa amiirukum qad qadaa naxbahu fii dariiqi aljihaadi waaldacwati ila allah ما اسم الشهيد الذي قالت حركة الشباب عنه في بيان لها هذا هو أميركم قد قضى نحبه في طريق الجهاد والدعوة إلى الله وأن في ليانات قرتين واتكسو جواب الدونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
الشيخ مصطفى جرير
mar kale ku celiya
الشيخ مختار بن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bokool jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaadulmucaasir waxaa la weydiiyey magaca shahiidkii bayaankii xarakada ku soo baxay haadaa huwa amiirukum qad qadaa naxbahu fii dariiqi aljihaadi waddacwati ila allah magaciisa sheega jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada shanaad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم waa hagaag majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaan soo dhoweynaynaa markan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا haye majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose nambarada mid ka qabsada نمبر كتنان nambarka shanaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sidee noo maqashaan أكثر هذا الأوقات haye waayahay mar kale sidee noo maqashaan شكرا haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay man huwa aladii atlaqa almujaahiduuna fii bacdi manshuuraatihim calaa annahu batalu lclaami aljihaadiyi wa qaahiru lmukhaabaraat man huwa aladii atlaqa almujaahiduuna fii bacdi manshuuraatihim calaa annahu batalu liclaami aljihaadi wa qaahiru lmukhaabaraat waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
وأبو دجانة الخرطاني ميت حمام البلوي الأردن mar kale ku celiya
وأبو دجانة الخرطاني حمام البلوي الأردن haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey caawa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaadulmucaasir waxaa la weydiiyey ninkii mujaahidiintu ay ku idlaaqeen manshuuraadkaaga qaar ka mida badalu liclaami aljihaadiyi wa qaahiru lmukhaabaraat abudujaan alkharasaani waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna majmuucada lixaad ee ugu dambaysa ayaan soo qaban doonaa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan weli ku guda jirnaa bisha barakeysan ee ramadaan sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri oo ay ku loolamayaan koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxaana barnaamijka sanadkan iska kaashaday makaatibta dacwada iyo tacliinta markanna waxaa qadka toosa ku jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waan dhowna majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah nambarka labaad ee barnaamijka oo ah nambarka keliya ee harsan mucaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu si wacan haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay mataa waqacat camaliyatu nusrati almadluumiina fii maqdishu kamaa nasa bayaanu alxarakati maca dikri ashahri wasanati mataa waqacat camaliyatu nusrati almadluumiina fii maqdishu kamaa nasa bayaanu alxarakati maca dikri ashahri wasanati waan filayaa inaad garateen waad ka soo jabcin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta
asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
haddaan isku dayno jawaabta waa rabiicu thani kun afar boqol afartan iyo toddobo
mar kale ku celiya
rabiicu thani kun afar boqol afartan iyo toddobo
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaadulmucasir waxaa la weydiiyey camaliyadii guulaysatay ee nusrata almadluumiin muqdisho goorma ayay dhacday taariikhda jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay sanadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri oo ay ku loolamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug galgaduud baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe waxaa sanadkan barnaamijka iska kaashanaya makaatiibta dacwada iyo tacliinta iyadoo andalusna ay tabinayso waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga al andalus iyo alfurqaan iyo baraha aan internetka ku leenahay markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimadii ama dhextaalka waxaan caawa idiin soo xulnay kelimad uu hore u jeediyey al-shahiid abuu sulaym taqabalahullah
فينا إخوتي دوما فهيا فاذكر هيا فاذكر إخوتي إنا على العهد وإنا ما نسينا ما نسينا waxaan rabaa waxaynu dul fadhinnaa aynu dul taagannahay walaal aad iyo aad agteenna qiimo ku leh walaalkaas oo dadku magacyo dhowr ay u yaqiineen laakiin magaciisii asalka ahaa cabdilaahi salaad magaca caamka ah oo loo yaqiin ou ahaa alqaa'id axmed gurey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan uga baryaynaa shahaadada innagu aynu u dareensannahay inuu isagana uga yeelo tii xaqiiqada ahaa oo xaaladihii ugu dambeeyey sida uu arkayey ama u udgaysay afkiisa uu ka sheegahayo inuu udagii jannada uu dareemahayo sida saxaabadii nebiga ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin wallaahi innii la ajidu riixa aljannati duuna uxudin alla ilaahay qisadaa qiso la eg ayaa qisaskiisii ugu dambeeyey laxadaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadada uu ku arsuqahaya ayaa ka mid ahayd waxaan rabaa walaalayaal waxa aan dul fadhinno ma ahan nin ku dhintay sariirtiisa dusheeda ama ku dhintay quud raadin ee waxa weeye walaal agteenna ku weyn oo quluub badani maanta ay u murugsan tahay ilmo badan indho badanna ay u ilmaynahayaan dad badanna ay dareemahayaan walaalka alimaam alqaa'id axmed gurey raxmat ullaahi calayh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa shahaadada uu wax badan kelimaadkiisii iyo muxaadaraadkiisii damiceeda ugu badan ay ku jirtay oo maanta ilaahay inuu siiye annagu aynu daahirka u xugminayno ilaahay inuu uga yeelo shahaada dhawa shahaadada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala masiyada iyo miisaanka uu siiyey qur-aankiisa uu ku cabiray mar isagoo ina jeclaysiinahayo mar isagoo ina farahayo marna isagoo ka tegitaankeeda inooga digahayo eebba subxaanahu wa tacaala shahaadada qiimaheeda isagoo ina jeclaysiinayo wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili اllah biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun isagoo qiimaheeda iyo weynankeeda iyo axadka dadka ku abaalmarinahaya caddaynahayana eebba wuxuu yidhi subxaanah ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illah fayaqtuluun wa yuqtaluuna wacdan calayhi xaqa fi altawraati waalinjiili waalqur'an waman awfaa bicahdihi min allah fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawz alcadiim ikhwa beecaas waxaan u rajaynaynaa walaalkeen inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u aqbalay una aqbali doono biidni illaahi albaari waxaan rabaa marka insha allahu tacaala walaalku maantay oo ay taariikhdu tahay miilaadiga toddoba-iyo tobanka bisha labiyo tobanaad labada kun iyo sideedda hijriguna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha labiyo tobanaad kun afar boqol labaatan iyo sagaal ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadii uu ku waayey la dagaalankii argixisla dirirka nimankii la baxay ee ashahaadala dirirka ahaa ee uu ku waayey dagaalkii weynaa ee cadowgii dabadhilifka ahaa markii laga guulaystay raggii soo dirsaday ee duulaanka imaaradii islaamiga aheeday ee xilligii lixda bilood safkeedii horeetoo dagaalka daynuunaay ilaa iyo iidaale ou ku waayey ee uu ku waayey sagaalkii maalmood soddonkii maalmood laakiin sagaalkeedii maalmood safka hore cadowga loo taagnaa ee rag badan ay ku heleen shahaado shahaadadii uu ku waayey ilaa iyo wixii ka dambeeyey xaaladii cusleeday ee jihaadku xaalado kala duwan oo kala adag uu soo maray ee ilaahayse uu uga yeelay axadka subxaanahu casa wajalla ou camalka maantay miisaankiisu soomaaliya uu ka taagan yahay boqolkiiba sagaashan iyo shan inay mujaahidiintu gacanta ku hayaan ou ilaahay subxaanahu wa tacaala raggii uu ku soo saara uu ka mid ahaa maantay oo taariikhyaha ay yihiin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaado uu ku siiyo makaanka la yidhaahdo jaamacadaha bashiir moosle meesha loo yaqaano iyo xarunta weyn oo jaamacadaha inta u dhexayso intaana uu soo badbaado waxay ku tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala taymka uu ugu talagalay iyo makaanka inuu dhigo uu doonahayay maantay inay ahayd meesha taa dagaalkii labada qaybood walaalaha ay uga imaadeen cadowgii ka soo baxay ee ethoobiyaanka ahaa xaruntii weyneed ee isbartiibada iyo jidkii dheeraa ee carafaad iyo warshadii baastada cadowgii ka soo baxo ethoobiyaanka ahaa ayuu maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaado qiimo badan ku siiyey وجزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم وإنا ما نسينا نسينا نسينا إخوتي دوما فهيا فاذكروا هيا فاذكروا إنا على العهد وإنا ما نسينا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaan dib ugu laaban doonnaa iyo su-aalaha u harsan majmuucaadka lixda ah ee caawa ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan kuwaas oo kale ah wilaayaadka islaamiga gedo galgaduud mudug bakool shabeellada hoose iyo jubbada hoose majmuucaadka waxaan usoo gelin doonnaa insha allahu tacaala qaabka ay ugu soo horeeyeen markii hore ugu horeyn waxaan soo dhoweyn doonnaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo
ولم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الوضونة haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا التفعل haye su-aashiina labaad ahna caawa su-aasha idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay ishtaraa jeyshun casharata aalaafi kilogaraamin min alطacaami liyakfii kula aljeyshi khilaala casharata ayaamin wacadaduljeyshi khamsatu aalaafin idan famaa huwa cadadulgaraami aladii yakuunu nasiiba kuli jundiyin yowmiyan ishtaraa jeyshun casharata aalaafi kilogaraamin min alطacaami liyakfii kula aljeyshi khilaala casharata ayaamin wacadaduljeyshi khamsatu aalaafin idan famaa huwa cadadulgaraami aladii yakuunu nasiiba kuli jundiyin yowmiyan waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu لو بقولة كيلوغرام واحد
mar kale ku celiya
لو بقولة جرام واحد لو بقولة جرام
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga ayaan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahayd su-aashoodii labaad ee ka imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey ciidan ayaa waxay soo gateen toban kun oo kiilogaram oo cunto ah si uu ugu filaado toban maalin ciidanka tiradiisuna waxay ahaayeen shan kun waxaa la weydiiyey inta garaam ee askari kasta uu maalinkii leeyahay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah inkasta oo ay sigteen sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambale ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo markanna waxaan toos u soo gelin doonnaa insha allahu tacaala majmuucada kale ee xigta waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud insha allahu tacaala لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونة aye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud sidee noo maqashaan تسلم haye su-aasha labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay fataxa shaqsun matcaman khaasan lidacaami albaladiyi fa asbaxat faa'idatuhu alyowmiyatu khamsiina duulaaran fa sarafa rubca alfaa'idati lilciyaali ثم صرف خمس الباقي للصدقة ثم صرف نصف الباقي للجهاد فكم دولارا بقي عند هذا الشخص فتح شخص مطعما خاصا للطعام البلدي فأصبحت فائدته اليومية خمسين دولارا فصرف ربع الفائدة للعيال ثم صرف خمس الباقي للصدقة ثم صرف نصف الباقي للجهاد فكم دولارا بقي عند هذا الشخص waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
waa shan iyo toban
mar kale ku celiya
waa shan iyo toban doolar
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen saxi kalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii labaad ee ka imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey shakhsi ayaa wuxuu furtay maqaaxi oo cuntada dalka gaar u ah faa'iido wuxuu helay maalin kasta ah konton doolar rubic wuxuu ku bixiyey ciyaalka khumusna wuxuu ku bixiyey shan meeloodoo meelna wuxuu ku bixiyey sadaqo intii soo hadhayna nisfigeedana jihaadku ku bixiyey meeqaa u soo hadhay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markanna waxaan soo gelin doonaa misena hadda toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhowaada mar kale majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug waa maqlan adeeraanahay ay macad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug mar kale sidee noo maqashaan si fiican baan idin maqlanaa haye su-aasha labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay kharaja mi'atun min almujaahidiina ilaa ghaswin fii bilaadi alkufaari fawajaduu ghaniimatan min aldahabi waadduulaari fakana adahabu mi'atayni wa khamsiina kiilograamin والدولار مئة ألف فماذا يكون نصيب كل جندي من الذهب والدولار بعدما أخرجنا خمس المال خرج مئة من المجاهدين إلى غزو في بلاد الكفار فوجدوا غنيمة من الذهب والدولار فكان الذهب مئتين وخمسين كيلوغرام والدولار مئة ألف فماذا يكون نصيب كل جندي من الذهب والدولار بعدما أخرجنا خمس المال وأن في ليانات قرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
garaama dahaba ama taagada soo celinaysa iyo laba- sideed boqol oo doolar
mar kale ku celiya
laba kiilo garaam oo dahab ah iyo sideed boqol oo doolar
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahay su-aashoodii labaad ee ka imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey boqol mujaahid ayaa baxay dagaal bay u baxeen ilaa bilaadi alkufaar waxay heleen khaniimo dahab iyo doolaar dahabku wuxuu ahaa laba boqol iyo konton kilogaram doolarkuna wuxuu ahaa boqol kun oo doolar askari kasta meeqa ayuu ka helayaa dahabka meeqa ayuu ka helayaa doolaarka marka laga saaro khumus almaal jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markanna waxaa toos ugu jira majmuucada afraad tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu si fiican haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay id ashtaraa waaxidun min attujaari masnaca daxiinin yuntiju kula daqiiqatin mi'atay kilogaram wayacmalu kula yowmin sita saacaatin fakam dannan yakuunu almaxsuulu bacda sanatin kaana cadadu ayaamihi halaahumi'atin wakhamsatun wasittuuna yowman إذا اشترى واحد من التجار مصنع طحين ينتج كل دقيقة 200 كيلوغرام ويعمل كل يوم ست ساعات فكم طنا يكون المحصول بعد سنة كان عدد أيامه 365 يوما وأن في ليا إناد قرأتين وأتكسو جبعلن دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
labaatan iyo kun laba boqol sidan waa
mar kale ku celiya
labaatan iyo kun laba boqol sidan
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala ya ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii labaad ee ka imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey haddii qof ganacsatada ka midii uu soo iibsado warshad wax shiida oo badarka shiida oo maalin kasta daqiiqadii soo saaraysa laba boqol oo kilogaram maalinkiina waxay shaqaynaysaa lix saacadood su-aasha la weydiiyey waxa weeyaan markaa meeqa tan ayay soo saari kartaa halkii sano oo ah maalmihiisuna ay yihiin saddex boqol lixdan iyo shan jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada shanaad ee barnaamijka ka qayb qaadanaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
ولم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowna ay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa qadka toos ugu jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يعني؟
haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay kharajat halaathatu aalaafin min almujaahidiina khamsatun wa sabcuuna fi lmi'ati yaxmiluuna bunduqiyata a k wa casharatun fi lmi'ati yaxmiluuna rashaasha b k m وسبعة في المئة يحملون قذيفة ار بي جي فكم عدد المجاهدين الذين لا يحملون السلاح خرجت ثلاثة آلاف من المجاهدين خمسة وسبعون في المئة يحملون بندقية AK 47 وعشرة في المئة يحملون رشاشة بي كي ام وسبعة في المئة يحملون قذيفة ار بي جي فكم عدد المجاهدين الذين لا يحملون السلاح وان فيليا inaad garateen oo aad kasoo jabcin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadda iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadda iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada shabeellada hoose jawaabta السلام عليكم wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu
وأنا لما بقول يا فرقا
mar kale ku celiya
لما بقول يا فرقا
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey waxa baxay saddex kun oo mujaahid boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxay wateen a k ee boqolkiiba tobanna waxay wateen b k m boqolkiiba toddobana waxay wateen r b g inta aan waxba wadan marka intaa laga jaro meeqa waaya la dhahay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay heleen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada lixaad ee ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo aan qadka toos u soo gelin doonno insha allahu tacaala انطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ay mucaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay idaa zaraca taajirun cishriina hektaran min alqamxi wa asbaxa almaxsuulu mi'ata alf kilograam في كل هكتار سنويا ودام هذا المشروع خمس سنوات فكم طنا يكون مجموع المحصول idaa zaraca taajirun cishriina higtaran min alqamxi wa asbaxa almaxsuulu mi'ata alf kilograam في كل هكتار سنويا ودام هذا المشروع خمس سنوات فكم طنا يكون مجموع المحصول وان فيليا inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
jawaabta waa toban kun oo tan mar kale ku celiya
waa toban kun oo tan
haddaba su-aashii caawa ugu dambaysay tartanka ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey nin taajiri haddii uu beerto labaatan higtar oo qabadin ah boqol kun oo kilograamna markaa maxsuulka uu noqdo higtar kasta shan sana hawshaasi ay socoto meeqa tan baa ninkaasi u soo baxaya jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
طول عمري مع شيحنا أملا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا سيوف كل من سار بجد وصلا انظروا لنملة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا
waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay inta aanan soo gebagabeyn iyo darajooyinka majmuucaadka ee keensadan aan ka horumarin insha allahu tacaala su-aalaha xagga tartamayaasha caawa ka soo noqday waxa aan si wadajir u soo dhoweynayaa abu ibraahiim iyo abu maxamed بسم الله ومحسنتي بشير طبعا عقب ما شاء الله قيمتي الدنبي ساس إن لغة كفي عنتها sayn ahaato ها إنساها ترتك إنساها كسعودة مركا قريبا دفك ما شاء عاوا لهد ميو حسابته عجيب دي حسابته لقرحيو si fiican نينكي هاد عجيب كهو فرت مقاحدة ودنيقا Ah, oo khayrkan sadaqadan badnaa oo sida fiican u rabxay maasha allah maasha allah ninkaasna in la helo waa fiican lahayd ninkaas in fiican maasha allah marka intaynaan ka jawaabin su-aalaha ka waran ma la dhihi karaa hadafkooda caawad bal ka waran intaynaan ka jawaabin waxyaabaha qaldan saddex su-aalood baa inoogu soo laabtay mm, bal intaynaan maxaa saxa ka jawaabin ka waran hadafka ahdaafta maanta su-aalaha kulliba dee Iyo faa'iidada.
faa'iidada inuu een, horta su-aal kasta oo guddiga u keeno si fiican ahdaaf unbay xambarsanta Si fiican.
liq dadka lama weydiiyo si fiican ama marka hadafku mid la fahmi kara ha ahaado si fiican ama mid baciidahoo aqool fahmi kara ha noqdee waa gar maxa horta dadka liqwi lama weydiiyo waa gar midda marka way xambaarsan tahay dee in oo laga faa'iidaysto qofka waxa camalka u samaynayo adduunkii aakhiradii ma la dhihi karaa jihaadkiyaa ku jira oo aakhiradii iyo xisaabtii xisaabtii baa waxaa laga dhigay wax ganaysa nolosha oo dhan adduunya dunyaba waana sidaas weliba hataa dhaxalkii haddii u dari lahaa maasha allah dhaxalkii waa kasii dari lahaydba marka ma la dhigi karaa ishaaraad baa ku jira oo meelaha qaar dadka ganacsatada ah loo ishaarayo meelo fursad ay ka bannaan yihiin sida warshadahan iyo aad iyo aad weliba weliba warshadaha oo cunada waddanka sameeya oo muhiimka ah marka dhankaa horta maasha allah dadkuna maasha allah dhammaanba waa ka jawaabanba waa ka jawaabeen maasha allah in aad ugu fiican yihiin dareemaysaa marka saddex su-aalood baa soo saddex baa soo laabatay oo dhanka jihaadka ah
saddexa marka caawa waxaan sameynaa insha allah caawa adaa caawa adaa lagu imtixaanaya insha allahu tacaala dhibmale waa qaybsanaynaa waa isla riixriixaynaa macleish tan kobaad noo soo qabo ta koowaad bakool haddii aan ka hadallo oo raqamka koowaad qabsatay nambarka koowaad su-aashoodii koowaad aa soo laabatay waxaa la weydiiyey magaca shahiidkii xarakadu bayaan ay ka soo saartay ay ku dhahday hada huwa amiirukum qad qada naxbahu fi dariiqi aljihaadi waadacwati ila allah waxaa weeyaan asheekh maxamed mira jaamac raximahullahtaalainla dhaho waa ahaa wa ahaa laakiin bayaankiisi waa akhrinay laftiga saasa kuma qornay
haddii aan u imaano majmuucada mudug su-aashoodii iyagana koowaad waxaa la weydiiyey shafradii saddexaad waa raqamka saddexaad shafradii uu isticmaalay waa nambar sireeda la dhigi karaa amba afgarashadii uu isticmaalay maxamed cada markii ay qaadayeen amaliyadii ixdaa cashar sebtembar wixii ay kalimaad ku isticmaalay sidii ragga ugu sheegi lahaa waktiga ugu dambaynta hawsha la gelayo iyadoon la fahmin iyadoon la fahmin ayuu kalimaad isticmaalay marka kalimaadkiibaa shafradaasaa laweydiiyey kitaab baa lagu qayday marka kitaabka weliba waxay kaga taalaa safxada laba boqol lixdan iyo sagaal ay ku taalaa waxay ahayd casaayatayni bacdahumaa sharta ka xikaaya minhaa casaaya madlaaya waxay tilmaamaysaa koob iyo tobankii iyo sagaal sagaalkiina waa bishii koob iyo toban waa sebtembar moogta sagaalkeedii marka wuxuu u tilmaamayaa marka qaab iyagu waa isla fahmi karaan haddii laba ulood la taago sagaalkiina wuxuu ku cabiray shardadan xikaayada oo minhaa casaayatulmadla safxadaa lagu laaban karaa waagar safxadaa ugu laabta ugu dambeyn majmuucada galgaduud iyagana waxaa la weydiiyey magaaladii sheekh cabdulla cazaam raximahullahu kutubtiisa uu ku caddeeyey uu yidhi marka asbaxa aljihaadu fiiha farda caynin cinda suquudiha kitaabka waxay ku qoran tahay fi ljihaadi fiqun waijtihaad buu ku tilmaamay safxada saddexaad wuxuu leeyahy marka waa qarnaata andalmarkii yani muslimiinta dhulkii laga qabsaday maalinkaas laga bilaabo ilaa maanta asbaxa aljihaadu farda cayn marka sheekh cabdulla cazaam baan ku qaydinay oo mucaasir mujaahiid mucaasirka ah isagaa mucaasir noqonaya intaasaan u malaynaya su-aaluhu maanta alxamdulilah inta badan waa iska fududaay baan u malaynaya kawar fudud kale laftigoodu waxaa u cuslan lakiin ilaa hadda qole ebra waa gart ma jirto waa gart marka dhib male waddanka abaaraa ka jire dhibkii la qaybsanaya fariinta jazaaka allahu khayran waxaan filayaa dadku inay fahmeen jawaabtaas saxda ana meelna ay ku qorteen wabilahi towfiiq aad bay umahadsan yihiin abuu ibraahim eebuu maxamed ay ahaayeen oo noo soo gudbinayay su-aalihii xagga tartamayaasha caawa ka soo noqday ee saddexda ahaa markan waxaan soo dhoweynaya walaalka mucaadsi oo noogu dulmar insha allahu tacala lixda majmuuco ee wilaayaadka gedo galgaduud mudug bakool shabeellada hoose iyo jubbada hoose majmuuca darajaadka ay caawa keensadeen haye mucaad aadayd umahadsantaha walaalka bashiir caawa waa habeenkii lixaad ee bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba habeenka tartankana wuxuu yahay habeenkiisii shanaad waxaa caawa miiskii mikrofoonka idaacadda islaamiga alandalus ku baratamayey majmuucada alif oo ay ka kooban tahay ilaa iyo lix majmuuco majmuucada ugu horeysa waa majmuucada gado waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey caawa majmuucada gado waxay kaga jawaabtay si saxah waxayna ku heshay labaatan darajo majmuucada galgaduud ayaa iyana la weydiiyey si lamid a sida majmuucada gado ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysa waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaad si saxa ayay kaga jawaabeen sidaasi waxay ku heleen toban darajo majmuucada mudug ayaa sidoo kale la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaad si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna sidaasi ku heleen toban darajo majmuucada bakool ayaa iyana la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood su-aashii ugu horreysay ayaa soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen sidaasi waxay ku heleen toban darajo majmuucada shabeellada hoose ayaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada ugu dambeysa ee jubbada hoose waxaa la weydiiyey labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyena si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo hal mar macad inoo dulmar majmuucaadka kale ah gado shabeellada hoose iyo jubbada hoose caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo halka majmuucaadka galgaduud mudug iyo bakoolna ay la yimaadeen min toban darajo waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in ay darajooyinkaasi meel gaar ay ku wada qorteen insha allahu tacaala mar kale habeen dambe waxaa miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus insha allahu tacaala ku tartami doona shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe barnaamijka tartan aqooneedka andalus sannadkan kun afar boqol toddobayo afartanka hijri waxaa iska kaashaday makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka idaacadda islaamiga andalusna ay tabinayso waxaa si toosa nooga dhegaysanayseen dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga al'andalus iyo alfurqaan iyo baraha aan internetka ku leenahay barnaamijkiina caawa waa inaga intaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقتدي بها مشاعر نقلوب العلوم نقتدي بها